halka aad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeynaya dalka shiinaha waxaa si xooley ah ugu sii fidaya fayraska halista ah ee ka dilaacay dalka shiinaha oo iminka dalkaasi ay ugu dhinteen in ka badan konton qof halka ilaa laba kun oo kalena ay uu cudurkaasi haleelay dowladda shiinuhu ayaa maanta si gaar ah waxay u mamnuucday kala iibsiga xayawaanada duurjoogga ah si loo yareeyo faafinta cudurka magaalada wuhan ayaa weli ah halka ugu daran ee xanuunkaasi sida ba-an uu u saameeyey magaaladaasi waxaa ku nool arday soomaali ah oo intooda badan ka barta kuliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha magaaladaasi doctor yaxya cabdulaahi cali oo ka mid ah soomaalida ku nool gobolka wuhan ayaa waraysi ama waraysi xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurkaasi ah wuxuu waxaa la yeeshay waryahayaga nuur xasan nuur bukhaari xaaladdu weli waa sidii waa cakiran tahay waxaa maalintii shanaad xiran dhammaan isku socodkii dadweynaha eeraboradii tagaasidii iyo basaskii dhammaan magaalada weli waa xiran tahay magaalada weli bandow bay ku jirtaa xaaladuna weliba sidii waa cakiran tahay walahi waaya marka idinka maadaama aada guryaha ku jirtaan sidee wax ula socotaan ma telefishinada kala socotaan akhbaarta wallahi horta anaga dhammaan inta badan horta waxaan ku tiirsannahay akhbaarta dhanka waxa weye dawladda iyo t v dan kala soconnaa dawladdu waxay meeshana waxa wax keliya informationka laga helo warka laga helo waa dhanka dawladda dawladdu inta ay soo gudbiso waxa mar walba halkaasaan kala soconnaa waa gartay marka tirada dhimashada gobolka ama magaalada hadda aada joogto cudurka dadka u dhintay maxaad kala socotaa wallahi shalay bool afartan iyo kow bay dhimashadu wararka ugu dambeeyay maantana waxay sheegayaan inay konton iyo lix qofood ay tahay dhimashada
guud ahaan shiinaha miya mase magaalada wuhan aad joogto magaalada wuhan magaalada wuhan gobolada kale ee dalka jana dhammaan cudurada waa faafeen laakiin dhimashada weli saas uma badna meesha ugu badan ay dhibaatadu ay ka taagan tahay waa magaalada wuhan waa gartay marka soomaalida wax ka barata ama degan ama ka shaqaysata magaalada tira ahaan waa imisa soomaalida soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin waxay u badan yihiin arday soomaaliyed arday soomaaliyed u badan yihiin dadka magaalada deganna waxa weye waxaa lagu qiyaasaa dad ku dhow konton meeyo qof oo soomaaliya magaalada marka hore soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen waa ka tageen laakiin dadka hadda iminka joogo waxaa ku qiyaasi karaa konton meeyo ka badan marka sidee isaga warqabtaan xaaladda soomaalidaas aad sheegtay in magaalada wuhan ay ku nool yihiin bal ka waran xaalkooda hadda ay wallahi waxaan iskaga warqabnaa waxaan samaysanay group la yidhaahdo wejad oo ah aalad sida whatsappka oo kale oo jana laga isticmaalo laiskala xiriiro groupkaas baa intii soomaalida magaalada waxaan samaysanay in intii inta hadda wax dhibka ay u jiraan inaan meesha iskala soconno oo qofkii wax naga gaaro ama qofkii dhib soo gaaro halkaan kala soconno sidaasaan iskala soconno oo akhbaarta ku kala wadaagna magaala because magaalada lama soco socon karo qofna qof laguma tegi karo soomaaliduna waxay kala joogaan magaalooyinka waxa weeye magaaladana waa weyntaha magaalada kow iyo toban milyan qofooda ku nool magaaladana aad bay u weyn tahay soomaalidana magaalada dhinac ka jooga marka waxa weye qofka qof uma tegi karo marka groupkaas wijaadkaada soomaalida isku keenay halkaasa barta kala qaadanaa marka ilaa haddana xaaladda soomaalida inta aad ka warqabto waa ay hagaagsantaha soo maha dhalinyarada meesha wax ka barto soomaalida dhammaan meesha joogtay ilaa haddartan alxamdulilah cid soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xitaa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaareen weli lama soo sheegin gobolada kale ka waran uu cudurka gaaray ee shiinaha iyo ardada wax ka barta ma ka warhaysaan iyagan ardayda soomaalida badanaa gobolada dalka jooga waa laiska warhayaa alxamdulilah horta ilaa hadirtaan sidaan ognahay xitaa dhammaan gobolada kale cid soomaali ah oo ilaa hadda iminka cudurku gaaray ama cid soomaali ah cudurku waxa weye uu soo ritay ilaa hadda iminka ma jirto magaalooyinka qaar waxa weeye anagina u dhadhow waxa weeye cudurku waa ku faafay oo keesas badan baa laga hayaa laakiin ilaa hadda wax soomaaliya oo xitaa gobolada kale oo jeena jooga cudurka uu gaaray male walaal kaasi wuxuu ahaa doctor yaxye cabdulaahi cali oo ka mid ah soomaalida ku nool gobolka wuhan ee dalka shiinaha oo xaaladihii ugu dambeeyey ee cudurka ka dilaacay dalkaasi shiinaha ugu waramayey nuur xasan nuur bukhaari